wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo caawa aad ku maqli doontaan qodobo aan filayo inay qaar ka midihi la yaab iyo u qaadan waa idinku noqon doonaan iyo dabcan suugaantii lafdhabarta u ahayd caawa iyo caweyska dhegaystayaal xaqiiqdii dhegihiina kuma cusba in qof buka dhiig loo shugo qofkaasina uu caafimaado balse siday kula tahay haddii lagu yidhaa qof nool oo xanuunsanaya ayay saxarada bini'aadanku daawo u tahay ee fadlan taada ha la bakhaylin weliba waa lagaa iibsanayaa qiyaas ahaan maalintii konton dollar ayaa lagaa siisanaya haddii aanad arrintan oo kale hore u maqal caawaba ka bogo sheekadan oo si dhaba uga hirgashay dalka maraykanka sida uu soo daabacay wargeyska washington post ilaa hadda waxaa ku bogsaday saxarada dadka kumanaan qof oo xanuunsanayay faahfaahinta sheekada waxaanu dhaafayaa xuseen barre aadan oo haddaba stuudiyaha ila jooga waa tahay saar sheekadan waxaa soo qoray wargeyska caanka ee la yaqaana la yidhahdo washington post urur ama hay-ad la yidhaahdo open biomi oo hay-adan dawli ahayna ayaa waxay soo bandhigtay qorshe cusub waan garta saynis yahanadu waxay ogaadeen in nooc ka mida bakteriyada biniaadanka caloosha kaga dhacda oo xanuun badan u keenta in lagu daweeyo isla saxrada biniaadanka waan garta marka si taasi ay u suurto gasho waa in dee saxradii la helo waa taa marka dadka si loogu dhiirigeliyo lacag baa la siiya waaba lagaa iibsanaya waa lagaa iibsanaya marka waxay noqonaysaa sanadkii ilaa saddex iyo toban kun oo dollar baad samaynaysa marka laisku celceliyo marka qaabka ay wax u qaadaan waxa weeyaan konton dollar baa lagaa siinaya maalintii marka waxaa lagu ogol yahay shan maalmood ayay xafiisku furan yahay shan maalmood baad geenaysaa waa garta haddaad maalin kasta maaragtay saxarootid weeyaan marka xaddiga lagaa rabaa intuu leegyahay maalintii bay kontonka dollar lagaa siisanaya inta ugu badan dee qofka biniaadamku samayn karaa waa ilaa laba boqol oo gram waan garta ka badan dee ma suuro gelaysa moogtahay marka labadaa boqolee gram konton dollar baa lagaa siisanaya konton dollar baa lagaa siisanaya waan garta marka maalin walba waa inaad timaadid shanta cisho toddobaadkii waa inaad markaa ballantaa qaadid inaad imaan kartid dee maalin walba haa haddaan iman waayo maanta lacagta way kaa go-antay dee way kaa go-antay marka haddaad shanta cisho shaqaysatid oo maalintiiba konton qaatid toddobaadkii waxa weeyaan laba boqol iyo konton dollar sanadkiina waxay noqonaysaa saddex iyo toban kun oo dollar waan garta waxa hay-addu ilaa iminka waxay ku daweysay ilaa laba kun oo qof waxaana loo kala diray ilaa boqol iyo shan iyo siddeetan dhakhtar oo ku yaala dalkan maraykanka waan garta oo dadka xanuunkaa qaba ay ku dawoobeen waan garta marka sida loo farsamaynayo sidee la odhanayaa ma isagoo sidiisaasaa dadka lagu daweynayaa mise waa la habeynaya waa la habaynayaa inta la farsamaya marka dambe aada loo qaboojinaya galaasira waxaa lagu ridayaa qaboojiyayaasha halkaasaa lagu haynaya marka oo iyadoo dawo oo kale ah oo dee aan ur lahayn aan maaragtay dhibaato lahayn ayaa qofkii la siinaya waan garta waxaa taa ku dheer sahra shaqadu sahraysaa uma fududa haya dhibaato ayay leedahay maxaa kamid a waxa dhibaatada leedahay waxaa kamid a imtixaan baa lagaa qaadaya haya macnaha imtixaan kale maahe waxaa la baaraya shaybaad shaybaad baad soo maraysa caafimaadkaagaa la baaraya aad u fara badan weliba waxaan isweydiinayeyba ma magaaladaba laga gurto waxalla waxaa suuli ku yaala la iska gurto waxaa looga baahaya inuu maalin walba qof caagad yar kusoo qaado may imtixaan baa la iska qaada waxa waxaad maraysaa shaybaadka waxaa la eegaya haya xaaladaada caafimaad waxaa lala soconaya waxa aad cuntid waxaa lala soconaya taariikhdaada caafimaad haya shaybaadka inta lagu baaro maad garanaysaa may waxaa laga waxa shaybaadku wuxuu kaa qaadaya shan kun oo dollar ma jeebkayga mise iyagaa bixinaya adaa isdabaraya oo de markaa goormaa lacagti soo celinaya
dee maalin walbaad maaragtay geenaysa alaabta markaasaad soo celinaysa waan gartay ma fahantay marka shan kun oo dollar weeyaan waa waa imtixaan aad u adag waa baadhis daba dheer weeyaan oo mudday qaadataa waan gartay marka dad tiro yar boqolkiiba afar baa layidhi ayaa ku guulaysatay in dadkii maray imtixaankaas waan garta marka kuwaasaa maaragtay calafkooda qaaday kuwaasaa aad suuq leh oo saxaradooduna marka ay lacag goynaysaa caafimaad bay leedahay xuseenow waxaa kaloo isweydiin leh dadkan xanuunsanaya ee lagu daweynayo saxarada bini aadanka iyaga tooda haddii lagu daweeyo wax ma u taraysaa maya uma taraysa waa in qof caafimaad qaba la helo oo dib maaragtay saxaradaa lagu daweeyo marka dadkan inta badan waa bacteria waxaa ku dhaca antibiotic baa la siiyaa antibioticaasi haddii uu qofku caafimaadi waayo waxay noqonaysaa inuu joogto u qaato sax marka caafimaadkiisay wax yeelaysaa waan garta sidaasi daraaddeed waxay dhakhaatiirtu ogaadeen in saxaradu ay marqura marqura daweyso islamarkaana dhib dambe aanu xanuunkaas ugu soo noqon waan garta marka inta daweyn karta qofkii qiyaas ma laga bixiyey ilan qofkii waa dhigan yidhi qiyaasta uu keeni karaa waa ilaa laba boqol oo garaam labadaa boqol oo garaam imise qof bay daweyn karaan maalintii sideese hawshaasi loo wadi karaa sahra kontonka garaam waxaa loogu talagalay inay hal qof daweyso marka waan gartaa boqolka gram waxaa lagu talagalay in laba qof daweyso boqol iyo konton ku saddex qof saasay u soconaysaa marka xuseenow marka waxyaabaha isweydiinta li waxa weeyaan ma waxaa laga dhigayaa sida kabsalka oo kale oo qolof kalea la gelinaya oo gudihii haba kaga jirto saxaradii bini aadanku laakiin dushiibaa ma muuqaal kala leh mise dadku way og yihiin in la siinayo alaabtaasi way og yihiin dadku waa loo sheegaa qofka waa la kala dooransiiya marka inuu xanuunkiisa iskaga adkaysto iyo inuu dee qof kale saxradiisa cuno marka cabsal baa laga dhigayaa sax waxa weeyaan sida waa la qurxinayaa sidan bahaladan kartoonadan dawooyinka lagu soo rido kale ayaa loo qalabaynaya dawo ahaan baa loo ekeysiinaya magac bay leedahay dawadaasi waan garta taasaa marka ay dadku cunaan waa lagula socodsiinaya waliba qofkii ku bogsada waxa lagu oranayaa feedbacka soo celi ha maya waxa lagu oranayaa saxaradii aad noo keentay waxaa ku bogsaday hebel hebel oo intaasoo sare xanuunsanayay waan garta marka ninka hay-addan sameeyey waxaa la yidhahdaa mark smith mark isagu wuxuu ku takhasusay waxaa la yidhaha microbiologyga waa nin haysta shahaadada b h d haya wuxuu yidhi ismaan lahayn maalintan b h d da qaadanayay waxaad ka shaqayn doontaa saxaro ayaad intaad urursid aad dadka u diri doontaa
oo wax lala yaabo ha marka isaga laftiisa wuu ku qanacsanyay maadaamuu dad badan caawinayo oo caawinay dad welibana loo maaro la'aa ha xuseenow la yaab ma leh horta oo waa mid ka mid a waxyaabaha qashinsaarka bini aadanka waxaynu aragnaa dad dhiig ku tabarucaya oo dhiigooda qof kala siinaya oo dhibaataysan kan waaba la iibsanayaabe sidoo kale da waxaynu aragnaa waddankan maraykanka iyo dunida horu martayba in la iskugu deeqo ama la kala iibsado waxyaabaha sameeya taranka bini aadanka ay ragga iyo dumarkaba waxaase la yaab noqotay saxaradii oo la iibinayo lacag laga samaynayo waa cibaaro allah marka wa waa mucjisooyinka ilaahay in saxaradii dawo ay gasho markaa dee ilahay qofkii xanuunkaa qabana caafiya aamiin allaha caafiya xuseen waa sidaad sheegtay waa hagaag dhegaystayaal bal haatana aynu eegno suugaanta iyo dhallinyarada haddii waayihii hore ammaanta gabdhaha loo adeegsan jiray quruxda deegaanka iyo weliba xoolaha hadda waxaad mooddaa aragtidaasi inay isbeddeshay gabdhaha yaryar ee soomaalida ee ku koray qurbaha amaba magaalooyinka waaweyn way adag tahay inay arkaan neef xoola ah amaba deegaanka quruxdiisa laga sheekaynayo sidaasi daraaddeed haddii aad gabadh ku tidhaa timahaagu waxay u eeg yihiin saynta fardaha ama qurux waxaad u eeg tahay hal dhashay oo meel barwaaqa a joogta xaqiiqdii inaad ammaantay u malayn mayso bal haddaba abwaan cabdilaahi xasan ganay oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa dhowaanta soo saaray maanse uu ku tilmaamayo sida uu isku beddelay aragtida dadku imika quruxda ka haystaan cabdilaahi wuxuu sheegay in tiknolojiyadda casriga ahi dadka gelisay kalgacayl badan oo ay u arkaan inay yihiin wax qurux badan dhowaan ayaan waraysi la yeeshay waxaanu iiga warramay sidii maansadaasi ku dhalatay aad iyo aad baa umahadsan tahay sahraay waan dhowahay adiga idaacaddaba waan iga mahadnaqaya fursadda siiseen inaan maansadan halkan ka baahiyo mar baa waxaan sameeyey habeen anoo samaynaya hees yar ayaa waxaa ku jirtay erayo waxaa ka wada buuxay af soomaaligeenii hore ah waanaad og tahay oo muxuu ahaa suugaantu waa weelka keediya dhaqanka taariikhda iyo afka markaad suugaantaad kala soo baxaysa imka hadda sidaa dib u raac maxay soomaalida quruxda u taqaanay markaad suugaantii dib ugu noqoto waxaad arkaysaa waxyaalaha ay quruxda u taqaanay hadday noqoto quruxdii muuqa waxaad arkaysaa qofkii oo ubax iyo geedo iyo ballay lagu ammaanayo hadday noqoto quruxdii dhaqanka waxaad arkaysaa qofkiiyo lagu ammaanayo laleeyahay ninkaasi waa hayin hayinku waa awrka la rarto ee raryaqaanka ah marka in awr la isku amaanaa waxay qiima qofki baa la qiimeynaya dhaqankiisa la qiimeynaya waxa le waa qof degan waa qof dulqaad badan marka dadku waxay qiimeeyaan ama waxay quruxda u yaqaanaan unbay isku amaanaan marka waxa ila yaro kala duwanaatay maanta waxaynu quruxda u naqaano iyo berigaa waxaynu quruxda u naqaanay wata waxaynu quruxda u naqaanay geela iyo dee adhiga iyo dhirta iyo waxaas nolosheena saameynaysa moogta waan garta laakiin maanta waxyaala kale de nolosheena ku tiirsan tahay oo waxaa laga yaaba inaad dhowrkii sano ugu dambeeyey hal neef oo xoolahan ku joogaan aad aragba lakin maalin kasta aad computer isticmaashid oo telefon aragtid oo ay technolojiyada ku xidhnaatayba nolosheedin inta badan marka waxaan ka fikiray talow haddii laga bedelo ereyadaas horeynu naqaano qaar kale loo kuwan la isticmaalo maxaa soo bixi lahaa marka runtii waxaa soo baxay dee waxaan asoranso markaad si u eegto malaha suugaantay bay ceeb ku tahay oo macno badan yeelanayn dad markaad ka egtana qosol ah kollay ujeedadayda ugu weynina waxaa heegun inaan daawiyo bal ereyada isticmaalo bari ka maalin dee kuwa hadda dhashay waxay u noqon erayadoodii waaweynaa waa hagaag cabdilaahi bal aynu wada dhegaysano maansadii screen touch oo dhammaystiran
wuxuu yidhi cillo lama ammaano gabdhaheenna ugubka ah geela iyo awrka iyo ari miyiga jooga iyo codhonkooda hilaaciyo olo laguma sheegee qurux waxaad u eegtay kombyutar abal iyo ibaadka oo kale application badaney qof ismaara inaad tahay dadka aanu sheegay say walaahi adiguna mool furan aroorey eroboodki laafkaay eerbalayta duushaay isbageeti maraq laay alfareere jiis laay aldhi caanihiisaay ubaxyada guduutee laga helay istoorkaay bluuberi udgooney abal iyo tufaaxay qare aad u weyney inayaha garaybkaay orange lagu qaboobay inan yaab labaatan muuqa iyo aragtida screen touch baa tahay garashiya aqoontana iphone-ka qaar iyo malaafa fs baa tahay informationkaagaa satellite-ka aado fikirka iyo odhaahda iyo helitaanka erayada google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadalka iyo aftahamaha mar idaacad baa tahay dusha laba ateen iyo batan iyo alaab kule marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo f b i du qaataan iskiinkaagu waa light steelkaagu waa wow speedkaagu waa fast smeelkaagu waa ubax speechkaagu waa night absolutely cool iyo qof amazing aad tahay ana dhuulku jecel oo dheydkaa rabaan ah mana ihi mid dhaamo axmaqnimo dagaalka iyo ubadka iyo oorida afka inan ka laagiyo abayuudka ma aqaan odayada gaboobee s s ida qaatee isteer bagaska joogay aroortii kafeeg iyo isku cuno kiniinkee intay wada wareereen isku wada xanaaqee isa teegan kuma jiro kuwan aabbahood iyo ciddu soo inkaartee iska rida surwaalka ee istriidka joogee iyagoo qallaafale isku haysta gaankee isku toogta suuqee geedaha afuufe aqlaguure kuma jiro kuwa beerta aadee irbadda iyo siliijka iyo isku duro karaagee la iloobay kuma jiro mitidiinta aarmiga aakayga haystee afka duubta badankee aagaa kismaayo iyo laga helay afgooyo iyo colka abusubayr iyo al-shabaabna kuma jiro adiguna udgoonay weligaa inkaari iyo indhahaagu meel daran isha weli kumay qaban maad arag kalaabyada aftarbaadhi maad tegin huuka baarna maad iman dhabalaba la dhuuqiyo afka shiishad maad gelin anna kula mid baane inuu xaalku olright iyo weli okay yahay ansarada su-aalaha emailka soo geli
oo haddii awal horeba lagu heesay lagu mood macdaarada cadmeed macawistii tiilay maxaynu maanta u diidi haddii iphone iyo b m w gabdhaha lagu ammaano waa hagaag haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah abwaan maxamed axmed orshe oo isna ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waa mahadsan tahay saxro aad iyo aad baan ku salaamaya marka ugu horeysa baabaaye waxaan ku dhashay soomaaliya gaar ahaan gobolka bari magaalada qardho iyada ayaan ku barbaaray dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo saraba aan ka dhigtay xilliyadii burburkiina waxa weeye wax yar maaha inta kaleeto waxaan joogay qurbaha khaasatan haba u badnaadeen carada cariga maraykanka iyo dalalka carabta sida imaaraadka sacuudiga yeman iyo meelahaas dhul badan baad soo jeexday orshe marka soomaaliya markii aad joogtay ma abwaan baad ahayd mise markii aad qurbaha timid bilowday inaad ereyo samaysid oo heesahaada halaaburteed
aad iyo aad waa su-aal muhiim ah sahray walaal waxa weye horta de ahaan markaas waa la iska yaraa oo hadda sida la joogo ama xilliga lakasoo wareegay intii burburka ahayd wakti badan baa kasoo wareegay bad laakiin waxaan ahaa kolley qof taaliiftu ay ku jirto oo example haddii ilaahay ku roon yahay waxaan aada jeclaa inaan heesaha iyo gabayada iyo wax walba aan dhegeysto waxyaalo adigu gabayo yaryar oo de dhalinyarada xilliga lasoo kacaamayo la isdhaafdhaafsado oo afriya iyo waxaas yara waa turtuuri jiray waxaan kale oo dareemayay yani heesaha qeybtood heesaha aan ka helo oo kale inaan anigu bedelo oo markaas erayo gaara lacankii iyo waxa waaye muusigii codka iyo wixii ku jira oo ku lahaa inaan erayo kaleto anigu u bedesho oo markaas jeebkayga aan magaraysa erayada ka sameeyey adaa speer baarkaaga lahaan jiray aad iyo aad marka waa waa waxay ahayd wax igu kolley yani aan dareemayo in aan qof wax samayn kara ahay waa tahay erigareeyena waa tallaabadii kuugu horreysay dhinaca hal abuurka goormaad qaaday
tallaabadii iigu horeysay sahray waxaan qaaday kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii yani waxaan ka hadlayaa wax hees ah oo ama gabaya oo recording noqday oo magaranaysa ama la duubay ama yani iga gudbay aniga samayntii aan sameeyey ka gudbay waxaa iigu horeysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii waxaan joogay markaas xilligaas isagaa dalka yeman waxaa kamid ahaa marka heesahaas abuukar sayid cali jaajumow ayaa laxan ka saaray cod ahaanna weliba ku qabtay heesahaas oo weliba qeybo kamid ihi aniga si gaara ayay khusayeen oo magaranaysaa yani xaalad aniga marka daraasada kusuganahay mala ma la duubay markaa heesahaasoo inta music loo tumay ma lagu luuqeeyey mise waxa waaye heesaha ilaa lix hees bay ahaayeen lixda heesba waa lagu luuqeeyey oo waxa codkii ugu horreeyey geliyey abukartir cali jaajumo saaxiibkay aad baan lagu salaamayaa long longitan baa ugu dambeysay hadduu hawadaga maqlayo marka heesihii xilligaas ma jirin youtube-ka iyo waxaas lama isticmaali jirin waxaa marka uu sameeyey waxaan ku c d unbaan bay bay ku jireen laakiin waxaa gabaal heesihii usoo cusboonaysiiyey markii aan halkan imid qayb kamid a heese kamid a ninka la yidhaahdo alsanaan mahad indha beero heesta ladan la yidhaahdo oo oo uu qaadayo heestaas baa kamid ahay heesaha xilligaa aan sameeyey waxaa kamid ahayd oo kaleto hees kaleto isla isagu soo saaray oo la yidhaahdo dib usoo saaray yani wasahra la yidhaahdo oo iyadana kulli hadda youtube-ka aad leedahay soo baxday hees ahaan oo dhan waxaan albalka geliyey xilligii two thousand ki laakiin xiliyada aan sameeyey baa nineteen nine eight iyo qaybtooda ay ahayd sida allah taas oo kaleeto waa markii ay safar aanu kala aadnay iyadana marka si fiican baanu gartay laakiin waa ku guulaysatay jacaylkaagii maasha allah bal hadda heesahaasi kadib markaynu intaa kusoo dhaafno heese kale oo cusub baad qaaday waxaa kamid a heesta la yidhaahdo hanasho oo iyadana imika waktiyadan dambe aad dhalinyaradu u jeceshay heestaasna siday ku timi abwan orshe heestaasi waxay ahayd yani laba qof oo wiilka aanu saaxiibanahay oo gabadh markaas isaguna jeclaan gabadhuna aan ka dareemayay inay jeceshahay camal baan waxa weeye kasoo qaaday habeen habeenada kamid ah iyaga oo magaranaysaa wada socdo sameeyey heesta talataaliga oo gabadhuna reebteeda ka jawaabayso wiilkuna uu ka jawaabayo oo ay leeyihiin yani nolosha aynu dhamaystirka magaranaysaa hadii ilahay ku runyahay yani waan garta waa tahay bal aynu wada dhegdhegeysana markaa hodan iyo iskalaaji oo heestaasi qaadaya
haween aan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagudu igu darin muddaba ku hasaayay midii wada looga dhigay haybad qurux iyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqan gulade hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqan gulade midii wada looga dhigay qaybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli hirgeli hirgeli
dhinaca kale haddaynu eegno heesahaaga kale midaad noo soo qaban lahayd oo anigii dhegaystayaasha baanu cabaar ku nasanno waxaan soo qaban lahaa hees ay wada qaadaan ninka la yidhaahdo dalmar iyo iyo axmed raws oo la yidhaahdo iyadana dalxiis
dooqaygiye itaan dootay dumarkala baxaa dhar alle adaa darjiyo qalbiga daawa oo noqdaye dar alle ada dejiyo qalbiga daawa oo noqdaye aynu dabagalo dalkii aan lahayn dakhiliyo cardiyo diridhabiyo xamaa
aynu dadagalno dalkii aan lahayn jisariyo camuud daamiyo barbara markiisa degne deeqa inake aynu dabagalo dalkii aan lahayn dakhiliyo cardiyo diridhabiyo xamaa daamiyo barbara hargeysa degne deeqa inake
waan gartay abwaan orshe ee heesahaaga ayaan jeclay inaynu hore ugu sii soconno heesta hodan ay keligeed qaadaysa leedahay qudhayda wallaahi sahra kolley dabcan bulshadu aad bay ugu jecel yihiin heesta qudhayda oo ay qaadayso ah, hodan cabdiraxmaan fanaanadeyda qaaliga waa salaamaya iyada iyo dalmar iyo raxmada
heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caweyska washington intaynu toddobaadka dambe kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
qalbiyo waxiila qabo